waxaa socota baaris si sharciga waafaqsanna u socota sidaan laaminay baaristaas waxay khusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldembiyeedyada aan kor ku soo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada waxaan rabaa inaan haddana mar labaad ku celiyo qof kastaaba waxaa ka sarreeya sharciga sharciga ayaa ka sarreeya cid kasta waana in loo hoggaansamaa sarraynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo soomaaliyeed saaran cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabbanayo xaqiijinta sarraynta sharcigana ma jirto waxaan caddaynayaa in baaris daah furan oo xalaal ah oo cid kasta ku qanci karto inaan ay socoto